wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan ayaana magaalada ergaabo ee gobolka sanaag kaga gabagabeeytay shirikada tashiga caafimaadka heer gobolkaasuna disu dareeri lagu ka hadlaayay walyabaha qabsoomiyo inta dhamana isku-duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka sanaag doctor nuur maxamuud oo ku dareeray hay-adda keer iyo mas-uuliyiin kalena ku hadli iyoona sidoo kale gaasimi ku-xigeenka ugu haday qorsheynta wasaaradda horumarinta caafimaadka cabdikariin cabdalle maxamed isuu ku hadli muhiimadda shirkuusileeya halkan maanta waxaynu u joognaa waa xidhitaankii coordinator meetingkii regional degme gobolka gobolka sanaag oo halkaa isugu yimaadeen degmooyinka ay ka kooban yihiin gobolka sanaag haddii aan u kuur galo degmooyinka ka kooban yihiin waa celefen ceergaabo gaar adag iyo badhan halkan waxaan u joognaa un coordination meetingkii lagaga hadlayey maxaa u qabsoomay wasaaradda gobolka maxaa ka qabya ah maxaa caqabada ah waxyaabahaasoo dhan baa lagaga hadlayey marka aad baan ugu mahad celinaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha labadan cashee aynu halkan wada joognay shalayo maanta ee miitinkan coordinationka ahaa wax badan baan aynu kale ku lafagurnay oo waxyaabihii inoo qabsoomay maadaamaanu nahay hay-adaha idinkala shaqeeya caafimaadka iyo nafaqada gobolka waxaan rajaynayaa waxa aynu halkan ku lafagurnay ee waxqabada iyo caqabadaha yarara iyaguna aynu isla eegnay in doorka dambe marka aynu sidanoo kale isugu nimaadno haddii ilaahay wakhtiga nafta inoo daya ina gaarsiiyo inu wax badan ka bedelno anigoo ka hadlayaa afka hay-adda keer
kaasi wuxuu ahaa sidan markii horeba ka dhawaajinay isxog waraysi iyo inaynu baahiyihii yeelay m c h-ka ama xarunta caafimaadka lala wadaago gobolkii lala wadaago sentraalkii oo ayna kala joogaan labadan agaasimi taasi waxa weeye waad aragtaa inay tahay jiin ama silsilad isku xidhan oo from a to sed ah taas wax looga gol leeyahay in baahidii halkaa ka timi gobolkiina ogaado sentraalkii ama xaruntii dhexena ay ogaato si baayaha loo meeleeyo ayaamka soo socda waxaan filayaa labadaa casho in si fiican loo lafaguray loo kala ableableeyey si fiican loo miisaamay maxaa ina ka dhiman maxaa inoo qabsoomay iyo waa maxay ma garanaysaa maxaynu qaban doonnaa ayaamka soo socda waxaan filayaa waxa ayna ka dhiman ee aydan weelayseen ee laysxog waraystay ee mein boontiga aynu ka qaadannay inay inoo fulaan baan rajaynayaa ayaamka soo socda
falaqaynta ka qayb qaadanayey runtii waxay ahayd laba cisho oo wax weyn aynu qabannay loogu talagalay sidii aynu ugu talagallay ama ajendaheennu uu ahaa runtii aynoogu hirgashay hadafkeennu wuxuu ahaa inaynu isxog waraysano oo muddada sagaalka bilooda ee sanadkaa dhexdiisa wixii aynu qabannay iyo waxa naga gaabiyey iyo waxa dambe ee qorshaheenu yahayba aynu ku falaqaynayna si heer gobolah shirkan wadatashigii hay indiisu dareeri koole ka falanqeeya iyo xaaladaha caafimaad ee heer gobol way ku mudayin walyaabah qabsoom iyo inta dhamman iyo sidilin hormari kora caafimaadka heer gobol